أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo maamulka ardada hirshabelle ayaa dhex maquuranaya fadeexad xooggan kadib markii uu bixin waayay qarashaadka diyaaraddii lagu daabuli lahaa dhaawacyada maleeshiyaadka ku waxyeeloobay howlgallada mujaahidiinta maamulka ardada jubbaland oo xasan guurguurta iyo kooxdiisa ku eedeeyey in maamul goboleed cusub ay ka dhisayaan gobolka gedo allaha u naxariistee waxaa sacadihii lasoo dhaafay magaalada kuunye barrow ku geeriyooday suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaanka beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgadood ayaa xalay koof agaaraha ku daawaday isdaarkii alkataa'ib ka soo saartay weerarkii maxaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa habeenimo talaada labaatan iyo shanta bisha safaar kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan maamulka ardada hirshabelle ayaa dhex maquuranaya fadeexad xoogan kadib markii uu bixin waayey qarashaadka diyaaraddii lagu daabuli lahaa dhaawacyada maleeshiyaadka ku waxyeeloobay howlgallada mujaahidiinta walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yari ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya maalinnimadii shalay ee axadda ahayd waxaa baraha bulshada qabsaday oo lagu faafiyey sawiro muujinaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada hirshabelle yuusuf dabageed oo lagu sheegay inuu sagootinayo dhaawacyo ka mid ah maleeshiyaadkii ridada ee kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay hiiraan sawiradaas markii la baahinayay ayaa lagu sheegay in maamulka ridada hirshabelle uu diyaarad u kareeyey dhaawacyadaasi si dib loogu celiyo hiiraan hase yeeshee kadib markii laysku sawiray dhaawacyada aan weli bogsoonin ayaa goobtii looga kala dhaqaaqay iyadoo aanay jirin wax diyaarad ah oo loo kareeyey kadib markii la waayey cid bixisa lacagta kirada diyaaradda wararka ayaa intaasi ku dareya in madaxa maamulka ridada hirshabelle cali guulaawe uu horey u ballanqaaday inuu maamulkiisa bixin doono kharashaadka diyaaradda balse markii dhaawacyadu ay gaadheen garoonka diyaaradaha ayuu ka baaqsaday bixinta lacagta taasoo keentay in dhaawacyada ilaa xalay ay ku dhex xayrnaadaan garoonka diyaaradaha ugu dambeyna waxaa dhaawacyadii dib loogu celiyey goobihii caafimaad ee markii hore laga soo qaaday iyadoo ilaa iyo hadda aan la helin wax diyaarad ah oo qaada muddooyinka u dambeeyey waxaa aada isu soo darayay wararka la xiriira dayaca iyo daryeel xumada ay la kulmayaan maleeshiyaadkii kusoo dhaawacmay dagaaladii ashaadaladirnimada ahaa ee ay kaga jireen wilaayada hiiraan waxaana soo ifbaxday isku tuurtuur la xiriira cidda qaadaysa mas-uuliyadda dhaawacyadaas waxaana ilaa hadda aanay jirin cid dhabarka u ridata darxumada haysata maleeshiyaadka xaabada looga dhigay la dagaalanka sharciga allah maamulka ardada jubbaland oo xasan guurguurta iyo kooxdiisa ku eedeeyey in maamul goboleed cusub ay ka dhisayaan gobolka gedo khaalid xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyadoo maamulka ashahaadula dirirka ee jubbaland looga adkaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada beledxaawe ee gobolka gadow ayaa waxaa soo baxaya qorshayaal hor leh oo sida la sheegay lagu doonayo in laysku sii hambaraaciyo xididadana loogu siibo maamulka dabadhilifka ee axmed madoobe murtad maxamuud siid aadan oo ah madaxweyne xigeenka jubbaland ayaa ku eedeeyey kooxda ridada ee filla soomaaliya ay ku howlan yihiin yegleelidda maamul goboleed cusub oo ay doonayaan inay ka dhisaan gobolka gadow maadaama aanay aqoonsanayn maamulka kismaayo howlwadeena ka socda kooxda murtad gurguurta ayaa lagu soo waramayaa in abaabul xoogan ay ka wadaan magaalada garbahaarey iyagoona qaybo ka mid ah faras magaalaha ku qotomiyey boorar lagu muujinayo gogolxaarka maamulka cusub ee ay rabaan inay halkaas ka hirgeliyaan sida uu warbaahinta u xaqiijiyey maxamuud siid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyey islamarkaana qayladhaan culus ka soo saaray maamulkaas oo ku tilmaamay mid la doonayo in lagu kala qaybiyo reer jubbaland islamarkaana lagu wiiqo nidaamka iyo haykalka dowladnimo ee maamulkaas waxa uuna ka digay murtad maxamuud sayid aadan cawaaqib xumo uu sheegay inay ka dhalan doonto maamulka cusub ee kooxda filla soomaaliya ay ka abaabulayso gobolka gadow waxa uuna sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan isagoona ku baaqay in laga hortago maamulkaas uu ku sifeeyey khatar weyn oo kusoo wajahan maamulkooda waxaanu ka walaacsannahay kana digaynaa waa arrin laga abaabulayo magaalada garbaarey oo kooxdan filla soomaaliya oo qorshe guracan gobolkan ka leh haddana ay rabaan inay yidhaahdaan wax maamul ku sheeg ah oo ummadda ay ku khaldiyaan reer jubbalandna ku kala qaybinayaan inay yidhaahdaan waxaan samaynaynaa garbaarey oo dad howlwadeenna ay soo direen sawirro dhadhejinayo gufuud baa imaanaysa maamul beenhan halkan ka samaynaynaa marka xadgudubka noocaa ah oo caalamkana lagu khaldayo ummadda soomaaliyeedna lagu khaldayo ujeeddadana ay tahay in nidaamka iyo heekalka hay-adaha dawliga baan lagu burburiyo baan kaga digaynaa cawaaqibka ay dhali karto waxaan markhaati kaga dhigaynaa caalamka iyo ummadda soomaaliyeed mushkiladda ka dhalato oo xidhado dheer yeelan doonto inay dhabarka u ridanayaan waxaan kala harayna ma jirto ummadda gobolkana way isdifaacaysaa ummadda reer jubbalandna way isdifaacaysaa sii shaacinno oo aan nidhaahdo ogaada waana lagu soo xadgudbay meesha guddambaysi baa la marinaya jubbaland mana aqbalayno xabadda ka dhacaysa buulaxaawo iyo doolow iyo mid la mid ah yaa la rabaa inay garbaari ka dhacdo dadka lagu laayo waxaa weeyaan mas-uuliyadda ka dhalata sidaa mas-uuliyadeeda qaadayo marka waxaan leenahay ka jooga xaquma lahidiin waxaad samaynaysaan ka jooga khaladkaad gobolkan ku haysaan ka jooga mushkiladda dalkoo dhan ku haysaan qaylo dhaanta kasoo yeertay murtadkan ayaa imaanaysa iyadoo maalmahan u dambeeyey aada loo hadalhayay qorshe cusub oo kooxda murtad gurguurta ay ku doonayso in gebi ahaanba ay ku mijaxaabiso maamulka axmed madoobe islamarkaana ay ku dhisto maamul cusub oo warar hoose ay sheegayaan in xarun looga dhigi doono magaalada garbaharey allaha u naxariistay waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada kuunyo bare uu ku geeriyooday suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaanka beesha intire ee wilaayada shabeellada hoose allaha u naxariistay waxaa magaalada kuunyo barow ee wilaayada shabeellada hoose ku geeriyooday suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaanka beesha hintire sidoo kalena ahaa afhayeenkii golaha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose mid ka mid a ehelada suldaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka hadlay geerida suldaanka waxa uuna sheegay in suldaanka uu geeriyoday kadib markii sallama filaalan naqaska ugu xirmay markii isbitaalka la geeyey daqiiqada kadib halkaasi ku dhintay wayeega macalin macalin siid cabdi isxaaqa layidhahaa macalin siid waxaad ka mid tahay ehelka suldaan maxamed nuya abuukar bal ka waran sudaanka geeridiisa iyo xilliga la qabta xanuunka maxaad inoogu sheegi kartaa suldaan maxmayow suldaan oo weynoo la yaqaanow ahaa suldaankani yahow naqasaa dhiwaayey naqas marka naqaskii dhiwaayey darad dhow dhiigaa lagu shugay dhiiggii maadaama alxamdulilaah ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa maadaama wax daaweeyo dhiigga markii lagu shubay kadib xaafaddaa loo celiyey xaafadda marka loo celiyey xanuunkiyaa zaa'iday marka naqaskiyaa maadaama zaa'id noqday waa la soo celiyey isbitaalka la keenay isbitaalka markii la keenayna tii rabbiyaa qabatay meeshuu ku geeriyooday isbitaalka afar saaci bar imaalaasaa la keenay marka shan saac toban dhimo markay ahaydna nafta waa daysay waa geeriyooday
saaki waxaa lagu aasi doonaa magaalada kuunya bari waa lagu aasi doonaa bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud ayaa xalay koob fagaaraha ku daawaday isdaarka alkataab ee ka soo saartay weerarkii maxaas haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed
halkani waa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda halkaasoo fagaaro ku yaala gudaha magaalada ay isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo rag iyo dumar isugu jira kuwaasoo isugu yimid daawashada aflaam jihaadi ah waxaa goobta lagu daawaday aflaamtii jihaadiga ee ugu dambeysay ee uu soo saaro kanaalka kataa'ib al akhbaariya ah kuwaasoo ugu dambeeyey muuqaalkii xiisaha badnaa ee dagaalkii magaalada maxaas ay mujaahidiinta kula wareegeen dadweynaha ayaa ahaa kuwa xiise ballaaran u qabay daawashada filimkaasi waxayna intii ay socotay daawashada filimka ahaayeen kuwa la socday hadba halka uu marayo markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha qaar ka mid ah bulshadii soo xaadirtay ayaa ka warbixiyey muuqaalka iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen cawada waxaan daawannay filimaantii oo alkitaab ay soo saartay iyadoo musalsaliin ah waxaa noogu cajiib badnaa filimkii maxaas filinkaas waxaa lagu soo bandhigay gaalo murtadiin badanoo aad lagu laayay filinkaasna uuna cajiibgeliyey mujaahidiinta ka qayb gasho waxaan leenahay ilaahay dembigooda ha dhaafo shahaadadoodana allah ka aqbalo dhaawacoodana ilaahay ha caafiyo annagana insha allah mujaahidiintana garabkoodaan taagannahay habeen iyo maalinba bismillaah alxamdulilaah oo joogna galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur cawad waxaan fiirsanay filim aad iyo aad u xiiso badan filinkaas oo ah sidii maxaas sidii boqokori dayniire sida gumare aan fiirsannay waxaa ii muuqanayay gaaladoo jabtay xasan gurguurta oo damaarata haysoo raba naqan ninka la yidhaa ayagoo ka cararaya walaayahan mujaahidiinta waxaa leenahay ilaahi subxaana watacaala guuleeyey ilaahi ha guuleeyey mujaahidiinta gaaladan allaha jabsha ayaan leenahay filimku aad iyo aad noogu xeesamisay waxaan leenahay damaaratahay ilaahi subxaana watacaala gaalada ha jabsho mujaahidiinta allaha guuleeyo walaaleen reer falastiin ee yuhuudda ay ku haysa gumaadka ba'an ayakana ilaahi subxaana watacaala ha u fududayo ilaahi subxaana watacaala insha allahu tacaala waa gaari doonaa ayakana noogu xigo insha allahu tacaala hadalka intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu filinka waxaa waaye baa cabo bagni waa soo dhoweynay waxaa aad loogu farxo ahay magaalada maxaas oo muddo badan mujaahidiinta gacanta ka maqmeen cadow gacanta isku jirtay ilaahay fadligiis ilaahay mar dhow mujaahidiinta gacantooda soo gelshay kitaabka ilaahay lagu maamulayo wax aad loogu farxay ahayd ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan ilaahay uga mahad celinay waa wax ilaahay looga mahadiyo waxaa runtii soo jiitay sida ay u cararayaan mursidiintu markay arkaan geesiya towxiidka rucbiga ilaahay ku riday isay kala faninayaan ayaa wax aad iyo aad loogu farxay ahayd taasa aad ii soo jiitay istishaadigu wax aad u qiimo badan oo ka hadlay sida istishaadiinta horeba uga hadli jireen waxaan leenahay ilaahay shahaadadiisa ka aqbalo shahaadadiisana ilaahay subxaana watacaala iyo dhiiggiisa ilaahay waa inuu barakeeyo fatxi iyo futuuxada ilaahay mujaahidiinta ku siiyey markaasina waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisa ka aqbalo aniga jooga degmada albuur maanta waxaan fiirsanay filin aad iyo aad u xiiso badan gaala way jabtay way jabtay mujaahidiinta allah guule allah akbar allah akbar walaalayaal ilaahay rabbi raxmaan ah guusha ha noo barakeeyo aniga reer falastiin wallaahi billah cawada aad iyo aada uga naxay ilaahay rabbi raxmaan ah guusha kora ka dhigo cadowgana allah jabiyo gaaladan allah laayo maanta walaalahan falastiin sida loo xasuuqa waa aragtiin walaalayaal oo meel walbaa joogtiin habeenka saqdha u kacaya salaatuleil u dukada ee walaalihiin meel walba ay joogaan inay usoo ducaysiinaa linka rabaa ilaahay walaalaha faristiinka dhibaatada haysa ilaahay ha ka qabto ilaahay gaalada ha jabsho ilaahay yahuudda isku jabsho meel walba joogaan waxaan dhahay mujaahidiinta guuleysta walaalahan waxaan dhahaynaa sabra ee sugnaada dhaha meel walba joogaan ha iska sabraan waxaan idinduunyan leh waayo way dhammaane insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi isdaarkan oo maalin ka hore uu soo saaray kanaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigay weerarkii ka dhacay magaalada maxaas oo muddo laba iyo toban sano kadib ku soo noqotay gacanta mujaahidiinta kadib markii lagu xasuuqay maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa islamarkaana lagala wareegay saldhigyadii ay ku lahaayeen degmadaasi warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu